lah alxamdu lilah hanaa lilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi calimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiinaa darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo saddexaad min suura almu'minuun qaala tacaala walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi faqaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayruh afalaa tattaquun markii ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo soo sheegay dalaa-isha tusinaysa towxiidka oo layna ka dhex tusay insaanka abuurkii lasoo abuuray xayawaanaadka iyo nabaadka iyo dhirta cirarka iyo dhulalka abuurkooda nicmo badanoo ilaahay addoommada u galay laynoo soo sheegay halkan waxaa la sheegayaa tusaalayaal tusaalahaas waxaa la siinayaa kuwa gaalada ah waxaa loogu tusaalaynayaa ummadihii wax beeniyey wixii ku dhacay iyo cadaabkii ku dhacay nebiyullaahi nuux qisadiisi baa lagu bilaabayaa nebiyullaahi muusaa lagu cijinahayaa iyo wixii dhex maray fircoon nebiyullaahi ciisaa la sheegaya ciise bnu maryam kulluhaa cibarun wacidaat waana wada cibro iyo wacdiyaal arrimahan iyaga ah walaqad xaqiiqee wallaahi laqad arsalnaa waan dirnay nuuxan nebiyullaahi nuux baan dirnay ilaa qowmihi qoomkiisa intii ka abaanu u dirnay nebiyullaahi nuux isagoo ilaahay ugu yeeraya iyo towxiidka fa qaala wuxuu yidhi markuu u tegay qoladiis yaa qowmi qoomkaygiiow ucbudullaaha ilaahay caabuda ilaahay waxida maa lakum idinma ahaanin min ilaahin ilaah idinma ahan min ilaahin ilaahun bay ka dhiganta ilaah idinma ahan ilaahaasoo kayruhu ilaahay keyrkiisa rabbi rab rabbi cid ka soo hadhay oo ilaaha oo rabbi idiin ah idinma ahan afalaa tattaquuna war ma weynaan dhowrsanaynin afalaa tattaquuna ma weynaan isjiraynin isjira afalaa tattaquuna ma weynaan ilaahay ka yaabaynin afalaa tattaquuna cuquubatahu war ilaahay ciqaabkiisa ma weydnaan ka yaabay faqaala almalow madaxyoweyntii waxay yidhaahdeen alladiina kuwaasoo mala-aasoo kafarow gaaloobay oo min qowmihi almala waxaa la yidhahdaa ashraafu qowmi qoomkiisa kuwii ashraafta ahaa ashraaf kaloo fiican oo ahlu khayr ah moodin waaba aladiina kafaruuy ya kuwii ahlu sharafka ahaa ahlusharafka iyagaa macnaha dad madaxa ay u ahaayeen ee ahlu sharafkii kaloo wanaagsanaa maaha waaba aladiina kafaruu min qowmi kuwii madaxda ahaa waxay dhaheen oo weliba min qowmihi qoomkiisi ah nabiyullaahi nuux qoladaasi waxay yidhaahdeen maa haadaa kani ma aha nebi nuux bay sheegayaan ilaa basharun bashar mooyaane basharkaasoo milukum idinkoo kala ah wax kale uu yahay nuux ma jidho waa binu aadam weliba haddou wax idin dheeriy waxbay ahaan lahaayde waxba idinma dheeree waa milukum waa idinkoo kale laakiin yuriidu wuxuu doonayaa an yatafadala inuu sharafoobo oo madaxoobo calaykum dushiina inuu dushiinna dheeraad helo ayuu doonayaa oo isagu sharaf iyo madaxnimo u sugnaato yuriidu wuxuu doonayaa an yatafadala inuu fadilmo oo sara maro calaykum dushiina nebinimadan uu sheeganayo inuu shacab iyo dad ku helo u rabaa bay leeyihi bal iyagu hadda nebi nuux oo way leeyihin waa binu aadane see nebi looga dhiga waaba bashare see nebi looga dhiga oo waxay leeyihiin in binu aadan nebi laga dhiga ma ahayn iyaguna dhagax bay rabbi ka dhigayaan rabbigii weynaa bay waxay la sameeyaan wax dhagaxa bay rabbi ku sheegayaan binu aadan bayna nebinimo u diidayaan bal u fiirso xaaladoodu waa iska sidaas yuriidu an yatafadala calaykum waxay dhaheen walow shaaa allahu ilaahay hadduu doono inuu rasuul soo diro la anzala wuxuu soo dejin lahaa malaa'ikatan malaa'ig buu soo dejin lahaa haddii cid la soo dirayo bashar lama soo direene malaa'igaa la keeni laha waxay ku dareen waa niman laga yaabay waxay ku hadlayaan maa samicnaa maanan maqal weligaya bi haadaa warkan uu la yimid nuux fii aabbaa'inaa aabbayaashayadii alawaliina hore aabba jooga iskaba dhaafe aabbayaashii hore xataa weli lagama lagama soo warin bay dheh maa samicnaa bi haada arrinkan isagaa weligaya maanan maqal fii aabbaa'inaa aabbayaashayadii alawaliina hore hadalkaanoo kale ummadihii hore iyo wakhtiyadii hore oo tegey iyo aabbayaashii tegey kama hayno weli warkiibay wadaan in huwa maa huwa maahabay dhaheen nuux ilaa rajulun nin mooyaane wax kale maaha ninkaasoo bihi isaga jinnatun waalli ku sugan tahay jinna nin waa shay oo waalli ku sugan tahay weeye bay dheh maxaan samaynaa marka fatarabasuu korta bihi isaga iska suga xataa xiini laga gaarayo wakti mayou weliga noolaanaya mar buu ina dhaafi doonaaye mar buu ina dhaafi doonaaye waa cimri dheeraayen dee nebi nuux isagaaba sagaal boqol iyo konton sano u dhawaaqayey muddo ka horaysana waa noolaayoo dee intii nebinimada lagu soo dejin muddo ka dambaysana waa noolaa marka waxay leeyihiin nin kastaba ha joogee iska suga fatarabasuu bihi u korto xataa xiinin ilaa xiinin laga gaara ilaa u ka dhimanayo wey qaala wuxuu yidhi nabi nuux rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyo unsurnii ila ahdo iiga hiili nimo iiga kaalme qoladan markuu ka quustay iimaankoodi wey unsurnii ilaahu calayhim iiga kaalme bimaa kadabuuni bisababi takdiibihim iyaaya beenintay i beeniyeen darteed ilaahayow yaa iiga hiili ilaahayow iiga hiili oo iiga nusree kuwan waa keligiis ilaahay buu ku xidhan yahay wax ka adkaanaya male ducooyin badan baa jiray de marka hadalladii bay ka mid tahy saanu ku dhawaaq wuu ka quustay sidaa markay dhacday ilaa ilaahay buu baryey fa awxaynaa waanu waxyoonnay baa ilaahay yidhi ilayhi nebi nuux maxaanu waxyoonnay an isnacilfulka waxaa samaysataa doon aanushaaniga isnaci isnac samayso alfulka doon biacyuninaa xaalaa ku sugan tahay biacyuninaa xaalaa ku sugan tahay bimar'an minna aragti xaggayaga ka ahatay annagoos yaa saa kuugu jeedna xifdigannaga iyo ilaalintayada adoo ku laran oo ku sugan doon samayso wax doonoo horoo jiray ma jiraan doontu biyey u baahantao meesha maraka wax biyaa ma yaallaan alwaax iyo doon iyo masaamiir unbaa meel baadiya halkaana laysla dhacayaayo la samaynayaa doon samayso biacyuninaa xaala ku sugan tahay iyo wawaxyinaa waxyiganaga iyo amarkanaga iyo waxyigaasaa lagugu barayaa xataa doonta sida loo samaynayo ilaa awal cid looga dayanayay ma jidhe wa tacliiminaa bay ka dhigantay faidaa jaa markuu yimaado amrunaa amarkanagu oo cadaabka la soo dejiyo aadna doontii kuu samaysanta oo wafaara tannuuru tannuurkii iyo foornadii iyo godkii kimista lagu kimisaynayey uu butaaco faarama lmaau fi tannuuri biyihii ay butaacaan oo soo faafaan tannuurkii dhexdiisa sidaa markay dhacdo arrinta waxay ahayd baa leeyihi calaamad baa looga dhigay markaa aragti meeshaa kimista lagu sameeyo oo biyaha ka yimaadeen halaaggii ummaddan baa jooga way baaba'ayaan wey attannuur furnun yukhbazu bih furin ama faran faran ama furn waa waxsayaalay ugu kala dhawaaqaane kimista lagu samaysa wey sidaa markay dhacdo oo halkaa biyo ka yimaadaan fasluk geli fiihaa doonta bimacnaa fasluk salaka bimacnaa dakhala oo bimacnaa adkhil baa looga jeedaa fasluk bimacnaa adkhil geli fiihaa doontii dhexdeedii min kullin mid dhammaantiis zawjayni ama min kullin xaalu ka ahaada zawjayni ilaa zawjayni oo min kullin saasay sifada ku qaadan lahay marka min kullin baa la soo hormariyey min kullin xaalu ka ahda mid kasta dhammaantiis waxaa gelisaa doonta zawjayni laba zawj itnayn oo laba ah nooc kasta oo noolo ah laba kala duwan doonta ku xidhe mid lab iyo mid dhadig wey si noolaha nasligooda iyo tarankooda uusan u go-in mid lab iyo mid dhadig min kullin zawjayni itnayni laba sinfi ku xidhe wax kastoo dee lab iyo dhadig laba ka soo qaad wa ahlaka ahalkaadana geli doonta oo ku xidhe ehelkaada kuwii ku rumeeyey ilaa man mooyaane sabaqa uu sabqay calayhi dushiisa alqowlu qowlcadaab oo minhum ahalka ka mida mooyaane qoladii awal u sabaqday qowlu cadaab iyo halaag oo aan ku rumayn qolada mooyaane oo ehelkaadina ka mid a sida xaaskiisii iyo wiil ou dhalay qaala saaawii ilaa jabalin yacsimunii min almaai ninkii lahaa ya yaa bunay yarka macna doonta nala soo raac markii la yidhi yidhi may anigu buur baan biyaha ka fuulaya wiilkii la yidhi innahu camalun hayru saalixin shaqo kalow ninkaani ku jiraaye in in ya nin fiican maaha innahu laysa min ahlik innahu camalun hayru saalix labadaa iyada ah dee islaantana meel kalaa lagu sheegay labadii dumarka ahayo dee ambiyadii qayb ambiyadii labadii nebi oo qabay khayaanay oo waxay ahaayeen taxta cabdayni min cibaadina saalixayn fakhaanataahumaa falam yugniya canhumaa min allahi shay'a waqiila dkhula annaara maca addaakhiliin kuwaasi doonta la saari maayo kuwan la halaagaya soo maaha walaa tukhaadibnii haygala hadli oo haygala khidaabi fi ladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey walaa tukhaadibnii haygala hadlin oo haygala khidaabi hay weydiinin fi ladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey kuwaas codsi iyo shafaaco iyo wax ay leeyihiin ha ii keenin innahum muqraquuna waa kuusii sheegayaan innahum iyagu muqraquuna kuwo la hafajinayo hafajin kuwo la qarqinayo wey kuwo la maanshaynayo wey kuwo la baabi'inayo wey faydasta weyta markaad ekaatid nabiyullaahi nuuxow anta adiga iyo waman duul macaka macadaa calalfulki doonta markaad ku ekaataan aada ka kor noqotaan aada gashaan faqul waxaa dhahdaa markaas faqul buu ka booday faqul waxaa dhahdaa alxamdu lilaah alxamdu mahad lilaah ilaahay buu xamdi u ahaado alladii allahaaso najaanaa naga badbaadiyey min alqowmi qoomkii aldaalimiina ee daalimiinta allah naga fakiyey faqul waxaa dhahdaa faquuluun lama dhihin idinkoo dhan laan nebi nuux isagaa nebigoo nebi u ah kuwaan imaamkooda wey hadalka isaga loo yidhi iyagana waa loo yidhi faqul ilxamdu lilaahi aladii najaanaa min alqowmi alaalimiin dee ummaddiioo biyihiio saalahoo kuwii baabi'inaysa oo lagu halaagaya meesha muuqda doontiina biyaha wax baabi'inaya baa lagu badbaadinaya dul sabaynaysa war sidaa dhahay waqul waxaa kaloo dhahdaa rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyo anzilnii ideji munzalan makaanu degid oo mubaarakan la barakeeyey munzalan inzaalan dejin mubaarakan la barakeeyey ilaahu ideji meel xumi iyo shar oo dhan ah ka ilaalisa hadalkan wuxuu yidhi ibnu cabaas waxaa la dhahayaa doonta marka laga degayo rabbi anzilnii munzalan mubaarakan meel la degayo baa la akhrisaa tii horena markii la fuulayay wey wa anta adiguna ilaahayow khayrulmunziliina baa tahay kuwa dejiya awliyadiisa kuwa xafida addoommadiisa wanaagsan kan u khayr badan baata ilaahay wuxuu yidhi inna fii daalika kaa isagaayo lasoo sheegay oo ah nebi nuux iyo ummaddiisa waxa dhex maray la aayaatin aayaad waaweyn baa ugu sugan la aayaatin baa ku sugan inna fii daalika la aayaatin baa ahaaday aayaad waaweyn wain kunnaa wainhu shacniya haddaadan naafiye ka dhigin ee qiil baa dhahaya halaga dhigay wainhu shacniya kunnaa waxaanu ahaan lamubtaliina baanu ahaan kuwa ibtilaynaya jirabaya taxaamaya wainhu shaniya kunnaa waxaanu ahaan waina alxaala washaan xaalkii shaanu waxa weeye kunnaa waxaanu ahaan lamubtaliina muqtabiriin addoommada kuwa jirabaya rusul baa loo soo dirayaa waa la itixaamaya ilaahay wuxuu yidhi umma intaa ka bacdi ansha'naa waxaan dhalinoo ahay siinay awjadnaa waxaan keennay min bacdihim kuwaas dabadooda qowmu nuux markii la baabi'iyey dabadeed waxaanu keennoo ahay siinay qarnan qarni qarnigaasoo aakhariina kale qarnan maxaa looga jeedaa qowman aakhariina qarni kale iyo ummad kale ayaanu ahay siinay oo aanu keennay oo kuwii hore ka khaliif noqonaya qoladaan yay ahaayeen waa qowmu caad baa layihi qowmu caad ayay ahaayeen qoladaa markii la keenayna fa arsalnaa waxaan dirnay fiihim dhexdooda rasuulan rasuul rasuulkaasoo minhum iyaga ka mid rasuul iyaga ka dhashay waa nebi huud ayaa loo diray tafaasiirta qaar baa waxay leeyihiin maya qowmu reer caad ma ahayn bal waxay leeyihiin taariikhdu saasay iskugu xigtay nabi maxamedaan ku xigtay qowmu caad weeyaan fa arsalnaa fiihim rasuulan baan dir rasuulkaa maxaan la diray an icbudullaha war ilaahay caabuda ilaahay waxida maa lakum idin ma ahaanin min ilaahin ilaah ilaahaasoo hayruhu isaga kayrkiisa rabbi aan isaga ahayn malihida afalaa tattaquuna ma weydnaan dhowrsanaynin afalaa tattaquuna ma weydnaan cabsanaynin afalaa tattaquuna afalaa takhaafuuna cadaabahu ilaahay cadaabkiisa iyo argoysigiisa ma weydnaan ka baqaynin haddaad kufridaan cadaab inuu idinku dhacayo soo ma ogdin wa qaala almalow madaxyawooyintu waxay yidhaahdeen kuwii madaxda ahaa oo min qowmihi qowmkiisii ah alladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biliqaa'i alaakhirati aakhira la kulankeedana beeniyey aakhira la kulankeeda ashraafu qowmihi weeyaan qoomkiisa kuwii ashraafta ahaa ee madaxda ahaa wey kuwaas waxay yidhaahdeen iyagaa jawaabaya hadba qoladii loo nicmeeyo oo gaalahabaa hadalka bilaabaya laba dad kibray oo qooqay alladiina kuwaasoo kafaruu oo wakadabuu beeniyeen biliqaa'i alaakhirati aakhira la kulankeeda oo aanba aakhiro aaminsanayn hawaab iyo ciqaab iyo waxaa halkaa ka jira kuwaasi waxay dhaheen oo weliba wa atrafnaahum ilahay wuxuu yidhi aan u nicmaynay alladiina kafaruu oo wakadabuu biliqaa'i alaakhirati oo wa atrafnaahum aanu iyaga u nicmaynay filxayaati nolosha addunyaa dhow aan u barwaaqaynay barwaaqada waa maxay wasacnaa calayhim waxaan u waasicinay nicma dunyaa adduunyada nicmooyinkeeda ayaa loo waasiciyey xataa badaruu ilaahay qooqeen oo kibreen noloshaan adduunkaa loo raaxiyey kuwaasi waxay dhaheen maa haadaa kani ma aha nebigay sheegayaan ilaa basharun bashar nebi huud ilaa basharun bashar maaha wax kaleoo yahay ma jidho basharkaasoo milukum idinka oo kale ah sidii qoladii hore ay ku hadleen oo kale ayay kuwaanina ku hadleen maa haadaa ilaa basharun milukum marka aladiina kafaruu oo wakadabuu biliqaa'i alaakhirati usluubkaas waxaa la yidhahdaa usluub alidnaab hadalkaa lagu xeel dheeraanaya la dheeraynaya aladiina kafaruu haddii ba la yidhi wakadabuuna waabayihin laakiin hadalkaa lasii bayaaninaya idnaab baa la yidhahdaa maxay beeniyeen biliqaa'i alaakhira misna wa atrafnaahum aanu nicmaynay fi lxayaati nolosha addunyaa marka iyagaa waxaa la yidhaha daman lahum caayid la caayayo iyo wa tasjiilan calayhim sajalid lagu sajalayo weeye dushooda alqabaa'ixa waashanaacaat waxyaalo qabaa'ixa iyo waxyaalo foolxun baa lagu dul calaamadinaya calaamadin baa la yidhahda ku sajalid baa la yidhahdaa iyo ku dulqorid kuwaasi waxay yidhaahdeen maa haadaan kani ma aha nebigaani nebi huud bay sheegayaan ilaa basharun bashar mooyaane basharkaasoo milukum idinkoo idinkoo kale ah yay la hadlayaan liatbaacihim dadkii shacab weynihii bay la hadlayaan ilaa iyagu waa qaalal mala-u iyagu waa kuwii madaxda ahaa ninkaa nebinimada sheeganaya wax uu yahay oo kale ma jidha bay dheheen ilaa basharun milukum ilaa insaanun insaan oo milukum idinka oo kale ah weeyaan bay waa insaan waa qof weeyaan waxba idinma dheera bay meesha macnaha uga jeedaan oo weliba milukum idinka oo kale ah wax kale uu yahay ma jidho wey saas bay yidhaahdeen hadalkaasay ku hadleen tilmaamaha iyo nidaamka iyo wax kasta idinkoo idinkala mid yihi idinkoo idinla mid yihi way sii tilmaameenoo waxay dheheen yaakulu wuu cunaa ama ilaa basharu bashar kaasoo milukum idinkoo kale kaasoo yaakulu cunay yaakulu cuna mimaa kii xaggi taakuluuna aad ka cuntaan minhu xaggiisa waxaa wax ka cuntaan cunnada iyo noocyada ah cuntaan oo kaloo isna cunaa kaasoo yaakulu mimaa taakuluuna minhu oo wayashrabu cabah mimaa kii xaggi tashrabuuna tashrabuuna minhu baa iyana uqadaran waa min baabi iktifaa minhuda horaa looga kaaftoomaya waase uqadaranta yaakulu wuxuu ka cunaa mimaa kii taakuluuna aad ka cuntaan minhu xaggiisa wayashrabu waana cabaada waa sharaaba mimaa kii xaggiisa tashrabuuna aad ka sharaabtaanoo aad ka cabtaan ayuu isaguna ka cabayaa wey waxaa cabtaanoo kaleo cabaa waxaa cuntaanoo kale ayuuna cunaa marka rasuul maaha bay leeyihiin iyagu jeedka u socdaan oo dhan waa intaas waa bashar idinla mida wuxuu idin dheer yahayna haba yaraatee ma jidho intay u socdaani waa intaas warkoodu waa intaas tilmaantay bixinayaan oo dhan baa intaas ah inay nebiga ay aflagaadheeyaan oo ay wax ka sheegaan ujeedkeedu waa intaa keliya marka qolo waxay ahaayeen aada iyo aad u dhib badan oo u af xun ayay ahaayeen marka yaakuludaas jumladaas fii maxalli rafci sifatun haaniyatun libashari basharkaas baad sifo uga dhigaysaa waa sifo labaad maa haadaa ilaa basharu basharkaasoo milukum sifadii koowaad basharkaasoo yaakulu cuna cunay mimaa kii xaggi taakuluuna ka cuntaan minhu xaggiisa oo wayashrab caba ka caba mimaa kii xaggi tashrabuuna ka cabtaan minhu xaggiisa bay ka dhiganta waxay dhaheen walain adactu haddii aada adeecdaan oo aada yeeshaan walain adactum wallaahi bay ka dhiganta lain adactu haddaa adeecdaan basharan bashar basharkaasoo milakum idinka oo kale ah haddaa adeecdaan oo aad yeeshaan oo aada dabagashaan dadkay rabaa inay ka reebaan nebiga innakum idinku idan waktigaas la khaasiruun laan bay ku dareen kuwa khasaarebeet dhaartu waxay tahay haddaad raacdaan idinku waxaad tihiin kuwa khasaaray haddaa u rumaysaan khasaaro dhab ah kuway ku dhacday baat ayicidiku ma wuxuu idiin yaboohayaa hadda istifhaamkan balu fiirso waa istibcaad baa la yaha fogays waa la yaaban yahay see ku dhacaysaa ayicidukum ma wuxuu idiin yaboohayaa annakum idinku idaa midtum markaad dhimataan oo wa kuntum a ahaataan turaaban ciid iyo wa cidaaman lafo oo inta laydin aaso aabaaliyowdaan oo burbur noqotaan ah sidaa noqotaan ma wuxuu idiin yaboohayaa annakum idinku mukhrajuuna inaad tihin kuwa la soo saarayo ma saasuu idiin yaboohayaa annakum mukhrajuuna annakum idinku inaad tihiin oo aada ahaanaysaan mukhrajuuna kuwa la soo saarayo yaa satukhrajuuna in la idin soo saari doono axyaa idinkoo nool min qubuurikum qabriyadiina waaye annakumtaas ta'kiid hadalku markuu dheeraado baa tikraarka waa way wanaagsantahay in la soo cesho ayacidukum annakum idaa midtum oo wa kuntum turaaban wa cidaama ma wuxuu idiin yaboohayaa annakum mukhrajuun inaad tihiin kuwa la soo saaraya dee jawaabtii halkaasay sii wadayaanoo hey haata hey haatay dhihi doonaan hey haata hey haata lima tuucaduun ayay dhihi doonaan marka darsiga dambaan ku qaadanaynaa darsigeennu intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab